بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكون سيالا مين فايلم بالبيسن رقدنا أقدوا هذا برامج كلهم كوارسن وهمين والبيسن كبرتن إذا عدوا ورسن مقارنة تنبيدبو دكون سيالا مين ما عدوا تاركتيا كيدنتا لباتي لمدى بللي هذا مدكون يوتمي سهلكا qodobada barnaamijka kulanku warsan dhugun siyaana siinkaayo nimadan waliba ku mid ah faahfaahin yaa ku baahaysa dagaal khasaare jeesri oo isku dhii intan dhexaysa magaalada baydhabo ee degmada buura kabee gobolka baay barnaamijka siinkaayna dhugun siyaala saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhugun siyaala waliba ku mid ah gudoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay iyo waliba iskuorbeeyo xaalada degmada qasadheer ee gobolka baay taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan kheyre waliba ku mid ah gudoomiyaha degmada baardheer ee gobolka gedo iyo waliba uu safaafaahin ku biyaya xaalada degmada baardheer ee gobolka gedo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele haaf iyo waliba uu sidiidaya inaysu la kulamo wafdi ku daleela dowladda federaalka soomaaliya haddaba sababta may akhda akhyaray barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsanna oo nimadan dhugusaa waliba ku mid ah kulunkii golaha shacabka oo geegiyo kuwa dhidan gudaha magaalada muqdisho iyo baaqdi kureed marki la waaya xildhibaanada inta badan la fadaayiniyo haadadan kulunkaasi haddaba sababta meerta oo kulamada baarlamaanka federaalka soomaaliya uusan mar weliba usan baaqdow barnaamijka siinkaaya khiyaaray ciidamo inta badan taageertay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele haaf iyo waliba iyo inta badan qulqulaayana magaalada dhuusareeb ee xarunta maamulka galmudug barnaamijka siinkaana dhugun siyaala qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo nimadan siinkaaya barnaamijka kuwa la baasaare waana siinatare sii doona kheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-deerta waliba imaamad doone saaxiibkayga maxamuud mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaalla mar kale waliba hoodasingalaa miin ficlan idaacadda warsan ee magaalada tabaydhabo rodaratan barnaamijka waliba asaaray waana siina dareysii doonaan cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka boy ku bilaaway qodobkan koray dhugunsyalla waliba faahfaayaha ku bahayte dagaal khasaare jeysiday oo ku dhihi intan dhehaysa degmada buurakaba ee magaalada tambaydhabo ciidamaha kubeen degmada buurakaba iyo waliba jidka iyo angalena xubno ku tirsan xarakada al-shabaab haddaba si faahfaahin dheeraada nun ka ogaana waliba ana qato teleefonka walkuweydiiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada buurakaba ee gobolka baay oo uusi inku warbiyey khasaarada dhabte iyo saasoo kale ciidamada meeliyo ku dareereen bal gudoomiya waliba faahfaahin oo siyaase dagaalkun ku dhihi jidka hariiriyo baydhabo iyo buurakaba
jirda talaatonkooda nabadiidka meesha been ciidamada dawladda amazon antiga sistem galaan waan dhibaato badan ayaana kula kulanaa dawladda waa kasaarasa soddon bilyan la sheega umaarka beelna waan noo dalisna asa gobolkan uu kasooyi waayahay ciidamada oo khasaaradan jeysday buura kabeha ku beena mise baydhabo ha ku been buura kabeha ka been gobolka baayaan daadan waayahay marka ciidamada ay ahaayeen ma ciidamada xooga dalka waa mise ciidamadan amisom waa ciidamada xooga dalka oo xidhaan ciidamada Amazon oo wada jirandahay waayahay marka marba haddii dagaalka harakada al-shabaab iyo qaadan iyo la fiirsan ciidamadaasi khasaarada way siin sheegay khasaaradana al-shabaab antiga aan qof deerteeda dheer sheegay dhimanteedana waa ta khasaaradaas buur oo la sheego ma jirta arrinta waa wax guulaysaday hadda waana waa khasaaradaas buur oo la sheego ma jiraan gudoomiya dad goobrogeele waliba sheegahanayne baawarta inta badan kubeen degmada buurakaba iyo hanjeedan baydhabo iyo khasaaro weyn kula kulmeen weliba dhaawacyo oo iyo jiraan marka arrimo hoosey may ku jira
maya maya taasay oo barbagaando oo nimanka oo kooxda oo shabaabka taageersan hadalada ka baxayamo warbixintaasi warbixin barbagaande waayahay marka ciidamada hiraabtuha kubeena degmada buurakaba ama hebaan hildhigiyo habeen ama haydii ciidamada meex ka dhagaadeen hanta madisaadaha ay tishansa haye
waan waftadarkeed hadalana gobolka kusugne si nabadgel erusaden waryaabo garaafee baawaku diiriya oo afaardeeda walisha usaasan burimulaa risaabakooda laba dina kuliya waa deera sidii oo dhumuufiya khasaaro waa walla jira yaraaqii badan hawan laakasa insha allah waata dhimankiisha waata walaalka jira sida warbixinaha noo deedaa lamida la kasta oo macruuf ee deegaanadaas oo muslimka iyo dambeey yaa tanbiika kajeeridoodii warbixinta waxay deertay oo dad ku duway dowlada buurayda oo duniyadaas la baxay jirana dhaawacyadaa deersha degmada buura kawa ee gobolka baay
haa daawo ora jira republicka dhii kuley tan dhulfiniantilamaadrida bool deerow wadan dowla deerow ka taladaani kuley hata warbixinada deegaanada meelo dhowsadun dhowhabar iyo rooble sheeg iyo meelo nabaahiga hata warbixinay walka hadlay hantii daawo dhibaatadimashada ambadashe dhagaxyadeenana meelasay ka damadee oo saxiib daaraw oo deegaanada waamiinka ahay waqtiyadaas ahayn waayahay marka hadda ma jiraan miyaa degmada buura kaba si toose ciidamada dhaawac ama dhimasho iyo anshanaan maya maya maya haa oo deegaanadii shabaabku waaye dawladda meelmeeda jeeumsinbogdiata tuulooyinka oo macnaha degmada kafog ama soddon kilometer an jiran nimanka hiluka ay haysadaan dawladda hata dhimasho ee dhaawac taxankii sheegow wasaasan buuxo sheegow me alxamdulilah ilaahay ka badbaadiye kooxda diidka qaabkiyo kutalaga sunaayeen sadama hayna laakiin jidkama marbadana ku guulaysadee yoorantiiyo guulaysada markas karbiwaan insha allahu mana guulaysa doonaan kulalkaladana way weli doona jidka insha allahu isku furi doona odi wadna waana bayrojo insha allah hada kabacd waa shaqada hay doon gudoomiye walibana dareerna degmada buurakaba ee gobolka baayan iyo rogan wafduu sugaamiya wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya intee walang maraay wafdigaas
degmada siisiinka warbixinada ay ka haytan ayaa gudoomiyii degmada isaziri gudoomiyii hore ka haaye maadaama gudoomiyii isaziri dawladda may go-aansatay intii degmadii maamuladii ay walaashasato wasiirka arrimaha gudaha oo weydiyan wasiirka ku-xigeenka amniga iyo arrimaha gudaha yaa iyo wasiirka ganacsiga yaa niila hoogan insha allahu tacaala waan warwarbina helaga doonaa insha allahu kuley
waayahay marba haddii wasiiradii maamulka koonfur galbeed iyo rogaan degmada buura kaba jidkaariir degmada buura kaba iyo baydhawona usa ciidamadii dhabtadan gali may hale
maya taas beri may gowdabo shalayna ka kuwa ingeerka mid nagadeen maalinba kuley maalintii macnaha nanka u bogtay dhamaalmaynka daraw waa maalmaynka daraw haddana insha allahu tacaala jidka shalay uni haysanay wadankaas uga dhuumashaari waa kaga galan insha allahu haddana kuley kasafay doona hadii laher degmadii nawaaxishayona intiskirta gobolkana degmada waayahay hadda jirana jidka oo hadda dagaalka ku dhihi ciidamaysan andirtaan oo roontiyo saas oo kale baaritaano ku wadaan ha ha haddana kilaadaba ciidamada anaga iyo kasoo meelaha taarda warakdiyan ilato ana kilaadaba gudoomiyaha hadda may kasugana meeladaara ugaari jidkaasa hadda kule safaysan waayahay marba haddii meeli dagaalka ku dhihi guddoomiye adaseti qaabka dagaalkan dhihi iyo khasaaradan tabala markeeda qiyaasi ma waa watasaasan burin oo aragteed la sheego korme waa kelis ay haayan dowladanka aan diyaarsanaayo tiba wal walbo aragteed yala kulanta antiya iska iska reerta haddana may aragteed aan mahad dhagay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amison oo soo aragteed qaabka ooyo aragteeda miilasay aragteeda nimankaasi aan kuwa guulaysadeen iyo baabka damaasna warbaahinada una halay baan information shona deeri waana wayn diyaarsanay waqtidaasna waayahay marba haddii warbixintaasa siin deerti inay may markuu mar horban ka hortago ay tahen oo sacdun intuun dagaalen dhi
warbixinta way ahayd laakiin waqti informationka waqtiga meelanaysi meeli informationka ka hadli meelano walaayna kadiyan waana ciidamada diyaarsanayana insentriga dareeren waana hoogan si waajibaadshii oo dawladdan ka matayan gudadin oo haddana kulliyka gudaysden meelatay waayahay dhugunsiyaalla kaase waliba haya guddoomiye ku-xigeenka degmada buura kaba ee gobolka baay oo uusa faahfaahin ku biyahay dagaalka geega kudhihi jidka hariiriyo magaalada baydhabo iyo degmada buura kaba ee gobolka baay idan maasinta mudane
construction company kana badan lankii kihmyahay sugaay kambani dhismo kaamilay agadshay kurbada laatay ogaw may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kaleenasi ilbaabadiis yacni kuway kormajara reed maylo kooy kumbar galab dhisma kawaytoon dhimanayne kaamilay kulisho kor ilasila hambuuy keed waliy kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isqad dalab dhismo kuway arag waa kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan inidhaar digsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la saw saxaab construction company dalab isga waako kan dhig kan dhaway kabakankala ku daranoo kulashoo casri ah ku bogay oo kuusay ka dhisay jaarta oo ku iilba galab dhisma qiimo sharagiis eh kambanigii laha siintubiyaa saxaab construction company keed laha bandhiki ii kor ilayso kambani lahan buuyiyo saxaab construction company kolow mayka keedsan oo bulshada lahan ka faa'iideey dhammaan qalabka dhismada birshahoona siin kor maroona may ku mid aha baryimitiibe baalweyn badhaantiyo shishal duwan laamyeerisaas haatow eh dhadhaariga gaabale
waayahay dhugunsyaal qayb hore barnaamijka kulanku warsanaya ku guda jirna barnaamijka waliba siina darasiya waana saaray anoo rashka boy dhugunsyaal gudoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay iyo waliba uusa faahfaahin ku biyaya xaalada guud ee degmada qasadheer ee gobolka baay walibana uusa gudoomiyaha sheegaya inay degmada qasadheer ee guud ahaanba yaan lahayna isbital guud oo inta badan lankuedegowa shacabka ku nool degmadaasi haddaba sababtameeta maraniqato teleefonka gudoomiyaha walkuweydi iyo waliba usiina ka jawaabay
iyo xaalada guud ee degmada xidheere ee deganka asronta xaaladeeda faylata waqtiga koreeda xaalada oo abaarti iyo walaagasi amni ahaan iyo dilo kastaba xaaladeeda faylata walooada keentaa ayana jiraan oo dhibaateeda ku teegan leh waayahay gudoomiye markuuna fiirina degmada qasa dheer dhinagiyo amniga xaaladiisa intee walmaraay
hadde sidii socotaa soomaaliyada dhibaatada waa ku teeye laakiin waa sideerni goorina alamayo qaraxyo daraas ku dheen jaraa oo kooxo adoogay aan la beegsadeen dad shacabda iyo dadoo ciidamo laakiin alxamdulilah waba waliin makabeyna dadkii waa lasii jeesadeen way kiraasay bulshada waa qodobi sidii sala socotaa wayba waa dadada hadda laga haayo oo kiisaskaasi yihiin weliba baaritaan ka socda faanisada gacan ka kaayeen laamo amniga oo degmada waayahay marba waayahay marba haddii degmada dhinagii amniga uu sameeyey maraay dhawaan walibaana derayay inay dad badan oo linhiri hiri qaraayada ku dhahay degmadaasi laakiis weli laninghayn caddeyn marka may ku jaraar moose
wadaade walanka koraytadaansideeda qurxaniga doona laamo amnigii walagasi iyo guddii doona dadkaasa iyo kahorle walasi iyo guddii doona ayuu kusugahayna dhamaanteen laakiin orba waa howlgalashayna iyo wada subiyeen shagada gadaasheena ha subiyeen orba wada jiraan wadada way horseedeen adigu markas wayba dadi forleha iska dayee saasitaan adeeyoona kuwahayn la dagaalamayaan wilaataanti mushriiin kasugahayo meelo sugan yaan ka baxahay howlgalo badan oo shaldin oo banaanka laquqoda jiraan oo wadada iyo seedeen wadada iyo laquqoda yahayna marka waybu ade walaagashina dabalo magaalada baydhabo xataa iyo meelo kalba kudihayo deegaanada kale kulamidana laakiin waa ade amnigii iyo oo walandadimeeya ganacsigii oo lagiyo degmada sitiaan dareera waayahay dhinagii oo arrimaha bulshada goobo caafimaadka iyo goobo walbarashada degmada xaaladii koranba
dhamaanteed xaaladii oo kale magaalada goobo caafimaadka markana qoreeba goobada caafimaadka oo niyo yar laakiin waayo degmada dhibaatooyin badan ayaa ka hareereysan intaasayda wayba isbitaalka katisiyey dhooransiyeesho degmada ow marka olasyada oo bulshadii baadii oo badan markana qoreeba waylasha inaan dareeraan dadkan adeegyadii oo yoonbahanayaan ku helahayaan laakiin wayba baaha badan oo dhinaca caafimaadka ee badna inta mahayna weliba filan laakiin adeegyadii yoonbahanayaan bulshada weliba weliba nsihka wasaaradda caafimaadka iyo howladadeeda iyo nsihjada kale oo aan bisha isku dhishooda shaqeynayaan laakiin wadan wada waa adeegyadii dadka talagalay wada wada ku tambaliyey baahida dadka ku tambaliyeday waayahay marka isbitaalka guud ee degmada qasa dheer ee gobolka baay ee dhakhaatiirta goolgalaas iyo daawooyinka ku waranba
yo isbitaalka in ay weli howlgalaayo walaanka howlgalaayo dee nsihjadu laakiin wadda waa sii badanaan gudbiyey wadda rajeynayda waa insha allah idin ilaahay coob ilaahayda muhiimkiisa waa qella oo isu dib u hoygala cusbitaalka miidhaayay oo dib la fura hadda korna shaqeeyaan sidii dowladii dhaxal burburtii dhatay galada weli ku shaqeeyay way boobahayna sii daboolaay siyeji kiisaska kale oo kaleeto oo caawadnooda dhaxalburburjay dagurbeedhan laakiin haddii darajeynay ilaa dadku dambe cusbitaalka sidiisu dib u hoygala oo inshaallah adeegyadii dadkan baahnaayeen dadku dambe meelihi ku helaan aad sii badanaan guddiina wasaaradii iyo kulli iyo hay-ado badan marka wadahan jawaabasay la helne wadan rajeynayda waan umihiisu dib u shaqaynayso bilaa qoob ilaaheera waayahay marba haddii isbitaal guud aan lahayna degmada qabsadheer ee gobolka baay gudoomiye ee shacabkii ee ka filayana amsiyeedyada ka yaalaan degmada qabsadheer maadaama degmooyin badan hoos kuleen degmada
fiorlankin ka sheegay babaahida iyo boowacaas madan haysana babaahidana badana keenay waa wadana ku qoya isbitaalka furo xabaal barbaar ilaa koban korombeed ilaama oo ku dhawaad afartan kilomitr magaalooyinka dhan oo yar gobcaas maad kuhelo karaan dasa dheer baahida si dhawood waa m c g haddii ala iyo kasiisimiin maalin walba walba waa kiisis oo xaalado culus oo dalmada iyo laagasiyeena kulamahayaan baayaalka iiraan badyihiin laakiin saasataan walba waa dadaalahayaan weliyohaayaan walba intii karaashaa qodobahayaan wala kalena wadalan gudbiyaa degmada bayoo waayahay goobaha caafimaadka marbahdi iyo miilismara ayaan kwaran baadhinig iyo walbarashada iskuulaadkii dugsiga sare iyo dugsiga hoose leyna
guriga ku jaray dugsi dhaxa sun shaqeeyaa dugsi sare haddana wada jaray dugsi sare oo la waa la dhasay la dayactiray bulshada dhisatay kaasi oo anayo subsadeen faraaidan soo dhigeen bulshada iyo contribution soo dhigay iyo dayactiradeen hadda gacantana kugaanayeen buu hadda insha allah wada rajeeyeen dhawaanihiisu howlgala oo la galabay noloshii lahaan dhamaystira sana dugsiyeedka usabadihiisu howlgala rajeeyeen dugsi sare insha allah bilaahe waayahay marba wasaaradda walbarashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhinagii walbarashada kula hadalna
wasaaradda la xiriirnay xariirfaydhan ee socda idin laakadara dugsiyada oo imtixaanaadka duqdamureeye fadheelow dugsiyada oo dugmada lasadheere
waayahay imtixaanaadka lahadhaafi iskuulaadka dugsiga hoose ama hatay iskuulaad kale oo kiyaalaan degmada qasadheera aan fadheedana imtixaanaadkii lahadhaafi
nasidorn hadda kormaalena imtixaanaadkii oo inay iyo fadheedaan laakiin wasaaradii waagasee gudbini inshallah wada rajeeyeen sana dugsiyeedka dareeriisa toosega fadheeran kuibaao doonaan imtixaanaadkiina la sheelo doona wasaaradana kula xariirin insha allah waayahay guddoomiye marka sababti may taa marba haddii ardayna roogaan iskuulo qaarna iyo kiyaalan ardayda sababti on in fadheeda imtixaanaadka may sababay
no horta sida sideeda tadayda maarteeda ku jari jiray maamul hore dowladnimada goboon laahayta warbixinadeeda walaashaadhanimada gudbiyaana walaga sii dhaweydba walaadadii waareedana kuwadi waayo hadalkeena qooyi wada dayactirneeyey dugsigii sara bulshada gasadheere iyo dasbare ee iyo kaalan kujiisidi dhaqaaliyo arugii siisxiradaanayalan dayactiray hadda wada wadnaanaa bilaha waxbarashada odin loo badangelina dib waxweynana kasuubina oo iniyo helaan marka wasaarwakiilina imtixaanaadkii iyo kulli walaaliyo baaxnaayeen kulli iniyo helaan waayahay guddoomiye wararka qaar hana deeraay waliba iyo sheegahayna inay khilaaf has dhex galay adiyo guddoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada qasa dheer arrintaas ma inan sheego kort
idaa maasan ku suaal muhiimow wadarkii sheegay horta dadkaa sheegayta dad oo dawlada waxay ku hayne dad waxay kala ku qaaday dibnisiyeeda labada kontumisiyeedka markii degmada lahayo magaca waxay kala ku qaaday walaayo sheega lahayaan walbeenow ilaado nafta jawaabaan ka dhaaday iniyo ku fiirsadaan qof kooxda hayn warbixinta t t c walaashay iniyo baahiyaan taytalusuulaha inayna ka baahiyaan taasoo dhibaatada magacaas dowladnimada iyo bulshada naftajiya dhibaato ka reeraas waayahay marba haddii aad saas artay inay guddoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda halkiisan ku qaadeen ah sababta meeta
lakugaadi hortee lakugaadi inigaana lay magaca waayba suuna lakugaadi maamulka hore jaray dhoo xilka lakugaadi wasiirka hore oo arrimaha gudaha yaa xilqaadis ku sameeyey marka wayba sababo lakugaadin isbedelka oo maamulka hore dhanba la bedeli warshirintiis iyo shaksiga kooban eh waayahay marka degmada qasarheer ee gobolka bay haddama dhamiya gudoomiye kugeeng iyo saaso kale gudoomiyaasha kale oo hooseedka ah
waybuwaa kurisoo waybuwaa walaoo dadkudadla maamulka waa dhamaystire maamulka koonfur maamulka dowla dowlada galgareed koonfur dowlad ku dhashay dhawaliyooyi walaoo shaqad haduu dhibaato oo keenta tegila
badan weliba waa gudoomiyaalka degmooyinka markilan feri kasadheer oo kale dhowr jeer waliba isku daynayay warbaahinta inay warbixin ama hogag iyo ku-xigtata balse waa inay qofsato hoose telefonka ninka jawaab marka danka dambeyntii shacabka koodhugun sida raadiyo warsan ee magaalada tambaydhabo iyo deegaanada koonfurka bee soomaaliya ma inka baaqi lahayd
ciidamadka baaga faday dhamaantood inay ku shaqeeyaan nabadgelyada horumarka iyo inay gacmoos qabsadaan walaalo geesa laan ku jeesada dowladnimo inayna taageeraan idayoo jeesadaan dalka kiiso iyo horumarsheeya waayahay dhugunsiyaale kaasay waliba hayay gudoomiyaha degmada kasadheer ee gobolka baay oo si toos ay qato telefonka idaacadda warsan siin ku warmaya idan maasanta mudane
alnur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur
waay adiga niyo wadiyo min walaad wada balse ow ma inki dhiitana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badan tiwiday aan walfaylah kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eehumaati ayle lanki galantiska jarta
bes eraaba may eta bilaayada dhatintaala bulkeeto burbursana lankun beeso oo ka qaadi beedaynimaada kuweley bes oo dheh bulkeeto beriime ee oo madii ada baawuraha ku gentoona an burburaana haddii ada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi le bidhaanti sishal dugo nanki beedshey ka dhisidona buug i ayle bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kunbadu kabaytomaku dhamana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company waraaya ha saara samayba kumid ahaa interlog noocyaashay sishal dugan bulkeeta caadi tumi isiyeed iyoona weliba labaatan i weliba bulkeetiglangot
waayahay dhegweystayaal qayba hore barnaamijka kulanka warsaya ku guda jirna siyatiisiyo dhegeysanla magaartiisa mujaaka gaban aalada live streamka gudaha kuna dhegeysi kartaan waliba wadasinkala hamiin faylanga gudoomiyaha degmada baardheer ee gobolka gedo cabdulaahi nuur xasan iyo waliba uusa faahfaahin ku biyaya xaalada degmada baardheere ee gobolka gedo walibana uusa sheegay gudoomiyaha ineeg degmada baardheere iyo hadda inta badan caqabad badan ay ku gudubtay haddaba maraan qabta telefonka walkuweydiiyey gudoomiyaha degmada baardheer ee gobolka gedo iyo waliba u seeray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصحبه وسلم وبعد اولا وسلام يا اذا عدى ورصا يا ضمان برشدا كنا بدمنا مغال مدح الدولة قبلات كونفور قلبات بيدوة دمنا بار راديان كور بحيو حالة اذا حتى ويدقنت هاي بقول كي بقول امان كان عاد بوفي هاي هاي ما دام الوجرو حلي معان كرالاه sanada ay iska maxaan ku rahdaye aada ugu waxaysmin waxooga sanayiro wuu ka jiraa waxaada dhibaato oo ka jirana ma jiraan waayahay bal waxaad faahfaahin naga siisaa dhanacayo amniga maadaama degmada baardheer aan la socono amnigeeda maalmihii lasoo dhaafay inuu yahay mid soo hagaagayo bal xaaladeeda guud ee dhanacayo amniga waa mahadsan tahay amniga magaalada aada buu u degan yahay ilaa sankii hadda wax sasho ama dilal ama qaraxya kama dhicin maadaama ciidamada iyo maamulka iskaashanay howlgalla ay ka sameeyeen ilaa soddon kilomitr oo iskuweer ah xaaladda amniga hadda guud ahaan aad bay u fiican tahay waayahay mudane dhowaan degmadaasi waxaa soo gaaray wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ujeedadiisa rasmiga eed oo u imaaday degmadaas maxay ahayd wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland iyo wasiirka waxbarashada dowladda dhexe ee dhammaan iyo wafdi ay hogaaminayaan ayaa soo gaaray waxay u yimaadeen barnaamij xagga waxbarashada college laga sameynayay lagu tababari doono hadii laa yaraa macalimiinta laba dowlad goboleeda dariska koonfur galbeed iyo jubbaland ay wax ku wada baran doonaan ee kolleejkaas macnaha aagii laga samayn lahaa barnaamijkaas dhagax dhigiisa imaadaan waana dhagax dhigeen Ee, waana la taabagelin doonaa haddii ilaaha yidhaahdo wixii hadda ka dambeeya laakiin ayaga waxay u imaadeen ujeedadooda waxay ahayd kolleejkaas inay dhagax dhigaan waayahay marba haddii eh, degmada arrimahaasi horumarinta dhanka bulshada ay ka socdaan eh, goobihii eh, waxbarashada degmada baardheer eh, ka waran intee wax marayaan waxbarashada way fiican tahay dugsiyada way shaqeeyaan Ee, xagga hadday tahay maxaan ku dhahdaa dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa saraba way shaqeeyaan xiliyada mufasax iyo haddoo kale lagu jira moogaye aad bay u shaqeeyaan waayahay dhanka caafimaadka eh, ma leedahay eh, degmada isbitaal guud isbitaal way leedahay degmada isbitaal guud bay leedahay laakiin ee, hadda waxaa kaliya uu ku shaqeeyaa qaybta bukaan socda eegtada iyo qaybta dhalmada keliya labada xarumood baa shaqeyso waxaan gacanta ku hayso hay-adda ion iyo wasaaradda caafimaadka kaashanayso maya ma lehe dhakhaatiir guud ma laha waayahay marka sababta maxay tahay Ha, weli dee carrada waad ka garanaysaa ee, isbitaalka awel hore kolloy waa la dayactirintii aan beledka qabanay Ee, lama helin marka hay-ad ama ee, wasaaradda ma ayna keenin cid dhakhaatiir guud oo ka shaqayso laakiin waan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya in barnaamijkaasi la soo kordhin doono step by step marka hore bukaan soo deegtada ee, iyo xagga dhalmada haweenka barnaamijyadaas oo qalliinkana waa lagu sameeya haweenka ee, qaybta separationka ee, laakiin waa daktar guud oo bahalkiga ma joogo hadda waan gartay marka ciidamada guud oo eh, ka howlgala degmada baardheer ee gobolka gedo ciidamo noocee ah waa kuwa jubbaland miya mise kuwa federaalaba ciidamada hadda ku sugan degmada waa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed asagaasa waxaan u isticmaalnaa dhanka boliiska iyo dhanka maxaan ku rahdaa ammaanka guudba asaga hadda ayaa ayaa loo adeegsadaa weli hadda ciidamadii ee, daraawiishta ahaa ama boliiska ahaa oo dowlad goboleedka u lahaa lagama ergelin laakiin waan rajaynaynaa kollo in laga ergelin doono marka dhinaciyo weeraradii degmada lagu soo qaadi jiray hadda hogaar misdhigi karna waa lagu gudbe
aha dhinacaas ee, dagaalo badan bay sameeyeen ciidamada iyo maamulka oo iskaashanayo Ee, waxaan annaga hadda raadinoo meelaha ay jiraan yaan ka raadinaa oo ugu tagnaa tuulooyinka fogfog marka wax hadda weeraro iyo baarkiga oo jira ma jiraan Ee, webiga xilliyada ee, jiilaalka oo kale uu biyo yaraayaan laakiin hadda waa xagaha baa lagu jiraayo aad buu u fiican yahay biyisi waa buuxa waayahay beeraleyda ku dhaqan ee degmada baardheer ee gobolka gedo mar aan la xiriirna waxay sheegayaan ama cabashiba ay ka qabeen dhanka beeraleyda marka ku waran bal dhankaasi iyo qudaartii ay kusoo gii jirtay deera aad cabashooyinka isagoo ka jira beeraleyda waxay ahayd xilligii webigu biyo yareeyey biyihii dhanaan ay noqdeen qudaarta markii lagu waraabiyo qudaartii waa engegeyso dhirtii oo dhan bay engejiyeen laakiin hadda webiga biyo fiican oo nadiif ah oo biyo xareedda u wadaa waayahay mudane gudbe Markaa kabanayaan hadda beeraha waayahay gudoomiye marka eh, dadka qaar waxay sheegayaan in eh, weli degmada baardheer ee gobolka gedo ay go'dan tahay marka arrintaasi maxaa ka jira waa magaalada wax goodaan oo ka jira ma jiraan way shaqaysaa arrimaha bulshada iyo qaybo kasta iyo horumarinta dhammaan hadda shaqooyinkeeda way kala socdaan ammaankeeda aad buu fiican yahay waa diyaarad eh, waa magaalo maxaan ku dhahdaa elabor waxna caalami ale Eh, diyaaradaha way yimaadaan maalin walba way yimaadaan ilaa markii jamcada laga reebo Eh, oo active weeye elaborkeeda shaqeynaya wax goodaan oo ka jira meel xagga gaadiidkana xilliyada roobka inay jira joogsadaan maogiyo xataa wadooyinka oo furan yihiin way shaqaysaa degmada waayahay marba haddii aad tahay gudoomiyihii eh, degmada baardheer ee gobolka gedo eh, muddana aad xilka haysid eh, maxaad ka qabatay degmada baardheer ee gobolka gedo muddadii aad haysid Ee, degmada markaan imaanaynay waxay ahayd ee, laba kun toban iyo shantii bishii toddobaad labaatan iyo labadeedii muddo adigu afar sano waxay riban baan hadda iyaan ku sugannahay waxyaabo badan baan ka qabanay deegaanka oo dhanka horumarinta xarumihii dowladda oo dib loo dhisay Ee, dib u dhis aan ku samaynay wadooyinka qaybo ka mid ah ee, airbortka stadiumka ee, garoonka ay ku ciyaaraan ee, sportska rotationada ee, bulshada meelaha ay maxaan ku rahdaa ku surta social helka isbitaalka weyn waxaan dhisnay marka hadda intaan beledka qabanay baan dhisnay Ee, biyo xireenno fara badan baan ka samaynay tog weyn oo magaalada dhex mari jiray oo toga kurmaan la yidhaahdo iyo dhanka kale oo galbeed oo webiga ee, biyaha duurka ka imaaday magaalada kusoo celin jireen Ee, shaqooyin fara badan baan ka qabanay oo la soo koobi karin intaan ku sugnay waayahay marba haddii arrimahaasi eh, bulshada aad dib u soo celisay ee degmada baardheer ee gobolka gedo en, gudoomiye maxay tahay qorshaada xigo oo aad eh, isleedahay degmadan way ka gudbi kartaa qorshayaasha nadaama ma dhowo xigsiga waxaan xigsanayna qorsho maxaan ku rahdaa fog baa barnaamij markii la qabanayo ama la maamulayo xigsi qofkii uu fakarkiisa fogaadaan la rabaa marka magaalada in lasii taabageliyo wadooyin loo sameeyo xaafadaha kale xilli sharci la-aantii intii ayda burburkayd baa la dhistay wadooyin fiican male barnaamijyadaas hadda qorshahaas hadda miiska noo saaran wadooyin inaan xaafadihi u samayno isku xirro inaan ku samayno dhanka amniga oo konton konton qoys la isugu xiro si ammaanka loola socdo xaafadaha la taabageliyo maxaan ku idhahdaa waxyaabahaas oo dhan baa noo qorshaysan inay magaalo nadiifa ay noqoto oo xagga amni iyo xagga horumarba u wanaagsanaato waayahay ugu dambeyntii eh, maadaama eh, gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere aad joogto oo guddoomiye aad tahay eh, shacabka ku dhegaysanaya maxaad ugu baaqi lahayd shacabka waxaan ugu baaqayaa in ay horumarka ku dadaalaan amniga ay ka shaqeeyaan ay la shaqeeyaan ciidamada iyo maamulada dhan horumar iyo dhan amniga inay kala shaqeeyaan baan ugu baaqayaa dantoodaan ku jirta inay amnina helaan horumarna ay helaan ilaa amni la helan horumar ma yimaado marka inay amniga culayska saaraan ay kala shaqeeyaan laamaha amniga oo kale iyo maamulada ayaan ugu baaqayaa waayahay dhugunsiyaal kaasay wali baha ee guddoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gedo cabdulaahi nuur xasan oo si toos ah qabta teleefonku siin ku warmaayo idan maasinta mudane waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo inoo dareftaan barnaamijka uu ku waliba saaray waana siini diraysayaan oo rashka boy dhugunsiyaala dhanka farsamada waliba in maamulaha saaxiibkayga mahmuud gaabshaac magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugna waliba ku dareere ee kulamo shal duwan oo inta badan iyo suubiya ayanga madaxda maamulka galmudug iyo saasoo kale wafdo ku dareera xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoona magaalada dhuusmareeba inta badan iyo hadda roogan ciidamo inta badan ciidan taageersan madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geeli haaf si haddaba wal badan wanan ku ogaana dhugun siyaala maadaama aan idin suurtagalo ay tahay wal kuweydiin madaxda maamulka galmudugga waliba waana qato teleefonkuuna wal kuweydiinaya weri mawliid xasan maxamed oo siina kumid wariyaasha ku howlgalow magaalada dhuusmareeb marana qato teleefonka kala xiriir wariyaha iyo waliba oo siina inkwarbiyaya xaalada guud ee magaalada dhuusmareeb
xaalada guud ee magaalada dhuusamareeb markii loo fiirso maalintii shalay ilaa xalay maanta jawgeedu mid degan waaye walow ay jiraan kulamo siyaasadeed oo xal lagu raadinayo madaxda galmudug ee iskhilaafsan waayahay marka magaalada dhuusmareeb waxaan la soconaa mawlidow in uu joogo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya marka kulamadaasi intay salku ku hayaan
wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliya magaalada dhuusmareeb uu ku sugan yahay kulamadaasi oo wax qaadanaya mas-uuliyiinta ayaa ah mid loogu doonayo madaxda iskhilaafsan ee galmudug waayahay marka wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamo taabacsan madaxweyne xaaf ay soo gaareen magaalada dhuusmareeb marka ciidamadaas xaggee ka yimaadeen
ciidamada magaalada gaarakaaya ka soo baxay waxay ku yimaadeen amarka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf soomana aysa gaarin magaalada dhuusmareeb oo degmada gudub laba sukariisa ay waxaa tageen axmed ducaale marka uu dalbaday ciidamadaas isaguna sheegay inuu safka dhulka ah ku marayo wadada xiriirisa magaalada dhuusmareeb iyo degmada magaalada gaarakacayo waayahay waxaan la soconaa in wafdiyadaas ay u yimaadeen siday xal u raadin lahaayeen madaxda maamulka galmudug marka sababta maxay tahay madaxweyne xaaf uu u tagayo magaalada
axmed ducaale magaalada dhuusamareeb ee maalintii shalay ahayd markii xaalada siyaasadeed ay ahayd mid qarsan uuna xalay uu soo saaray warqad uu ku sheegayo inuu degmada galkacyo ku aadayo balse aan la xaqiijin sabaha uu baxaayo
waayahay marka waxaa la sheegay in madaxweyne haaf uu soo saaray digniin ah in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay soo gaari karin deegaanada maamulka galmudug marka arrintaasi maxaa maxaa nooga sheegi kartaa
warqadaasi shalay subixii hore ayuu warqadaasi soo saaray balse warqad suurtagasha ma aysan ahayn oo ku sheegay inaysan diyaaradaha sida madaxda dowladda federaalka soomaaliya aysan kasoo degi karin magaalada dhuusamareeb balse ma ahayn mid dhaqan gashay warqadaasi waayahay hadda galmudug waxaa jooga wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudugna dhowaan waxay sheegtay in ay doorashada maamulka galmudug ay u madax banaan tahay marka arrimahaasi xaal ma laga gaari mise weli way socdaan
wax xalaas lagama gaarin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka dowladda federaalka soomaaliya deegaan doorashadeeduna ay tahay deegaanada galmudug iyo waxaa ku sugan wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliya waxaan ay kulamo kala duwan la qaadanayaan madaxda ugu sardareysa maamulka galmudug taasi ay ku doonayaan inay xal uga keenaan ee dhacdo doorashada ee maamulka galmudug bishan toddobaad ee ay soo socotaa waxaa jirta ee maamulka galmudug intiisa badan inuu ku qanacsan yahay doorashadu intay inay dhacdo walow ay jiraan in axmed ducale geellixaas uu kasoo horjeedo doorashadaas inay dhacdo madaxa xukuumadda galmudug iyo xildhibaan cabdi cabdixakiim macalin axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa kulamo kala duwan la qaatay axmed ducaale geelle xaaf ayna ku qancinayaan inuu aqbalo doorashada islamarkaasina uu iska daayo arrimaha siyaasadeed ee ee xumaaday wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliya ayaa siduu u yimid aan wax kulana la qaadan axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudug madaxa xukuumadda iyo xildhibaankuna ay ku qanciyeen inuu ogolaado xalka iyo wadahadalka wasiirkana uu kulan la qaato waayahay marba haddii arrimahaasi eh, meesha ay marayaan eh, madaxweyne haaf oo uu diidan yahay inuu la kulmo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya asiga hadda magaalada dhuusmaree muu joogaa mase gaalka ayuu ku sugan yahay
axmed ducaale geelle xaas aa ku sugan yahay madaxtooyada maamulka galmudug uu ku sugan yahay waayahay wararka qaar waxay sheegayaan mawlidow in magaalada gaalkacyo eh, dagaal eh, eh, ku dhex maray ciidamo taabacsan eh, galmudug iyo eh, maleesho beeleed arrintaas maxaa kala socotaa
ciidamada ee taabacsan maamulka galmudug ee qaybta ee arrinka nabad sugidda iyo qayb qaab beeleed ahaan uga dagaasha ayaa ku dhex maray dagaalka intaan ay xogta ka ogahay waxaa ku dhimatay ee laba askari oo ka tirsan ciidanka nabad sugidda walow aan xogtaas usii badan laga helmin dagaalkaas waayahay marka xaaladda guud ee magaalada dhuusmareeba eh, saaka ilaa iyo hadda aan kula hadlay eh, jawigeeda siduu yahay Ee, magaalada dhuusamareed ee jawi degan ayay ku waabariisatay walow shalay ee jawigeedu ahayd mid aada u kacsan dhanka siyaasadeed Ee, maanta jawigeedu mid degan waaye kulamo kala duwan ayaa waxaa qaadanaya mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka galmudug iyo wardiga ka yimid magaalada dhuusamareed magaalada muqdisho waayahay shacabka eh, ku dhaqan magaalada dhuusmareeb iyo deegaanada galmudug sidee u dareemayaan siyaasadan oo hadda eh, dib ugu soo cusboonaatay maamulka galmudug
Ee, shacabka ee, reer galmudug ayaga oo ka soo daaray ee, siyaasada ee, hadda dhan ujeesanaysa mawjadadan iskala bedelayaan ay tan waxay ugu soo jeesatay maamulka dhexdiisa maamulka galmudug asigii kala jabay marka ee, maamulka shacabka aad bay uga xun yihiin reer galmudug meelba ay joogaan
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
fadiidole ii miramin qubatay jilaal dhobdhobshay ii gaanjadismale wadoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadaw qardinya saxnya quminya waarinya mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay oshii mayla ka qiyaasay xaajiyow adii baharta inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda ah isku diiwaan geliyey wahoota dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay sabarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qabo bunow macawiisa qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tuuba ma seeto kan haqoboy Kan haqobay.
kan haqoboy Kan haqobay.
kaasa qobay Kaasa qobay.
kan haqoboy kaasa gobay ma karo jubnihii kafaariidkii fadaas ma qaadato walaalay gabaa
waayahay dhegeystayaal qayb ugu dambe ee barnaamijka kulanku warsaya samarayna barnaamijka cabdirashiid rashka ayaa siina diraysa dhegeystayaal waliba geega baaqdaya ee kulankii oo la hayaan xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalka soomaaliya kuriyad markii inta badan xaadir u hayaan xildhibaanada golaha shacabka ee haddaba sababta meesheeni kulamada inta badan baaqda u xildhibaanada iyagoona gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ah xildhibaanada muqan usa gudbi guddiga anshaxa ee baarlamaanka haddaba qaar kumid ah xildhibaanada oo markii kulankaasay baaqday warbaahinta la hadalay ee la dhugunsada bismillahi raxmaan raxiim awalan horto een, kulamada baarlamaanka aad ayay muhiim u yihiin in la soo xaadiro xildhibaanka hadduu joogo magaalada muqdisho uu joogo een, fasaxna uusan ku maqnayn waxaa laga rabaa inuu yimaado kulamada Een, golahana wuxuu leeyahay guddi u qaabilsan anshaxa iyo dabagalka marka aniga waxaan u arkaa baaqashadan imaanaysa mar walba inay
intaasaan kusoo gaabsanaya waxaan rabaa inaan ka hadlo een, xaaladda ka taagan galmudug galmudug saa la socotaan een, waxaa jira wafdi ka socda federaalka oo uu wado een, wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug waa maamul ka tirsan een, maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka wuxuuna leeyahay xuquuq kasta oo ay leeyihiin maamul goboleedyada waxaana ka mid ah inay doorashooyinkooda iyo maamulkooda iyagu ay xor u ahaadaan oo dowladda federaalka ay- aysan aysan maaragtay wax shaqaa ku lahayn inay iyagu doorashadii qabtaan ama sida ay u dhacayso doorashada ay iyagu u yeeriyaan Een, maamulka galmudug waxaa madaxweyne ka ah madaxweyne xaab isagaa laga rabaa marka inuu dadkii een, een, deegaanka iyo siyaasiyiintii gobol ka soo jeeday markii xaalad sidaan oo kale ay timaado inuu inta isugu yeero uu la tashi la sameeyo Een, maamulka galmudug ma ahan een, meherad qof leeyahay oo lagula gorgortamayo waxaa ula jeedaa een, macalinka jooga dhuusamareed wax isagu uu gaar u leeyahay oo lagula gorgortamayo oo federaalku wax kaga iibsanayaan oo ay kaga iibsanayaan siyaasadda gobolka ma noqon karto midda kale galmudug dhismaheeda waxaa lagu dhisay koob iyo toban qabiil nidaam qabiil baa lagu dhisay laguma dhisin jabhado midoobay laguma dhisin ururo siyaasadeed lagumana dhisin xarakaad diini ah marka in maanta dib loo celiyo oo la yidhaahdo xarakad diiniyaha muxuu ahayto masiirka galmudug go-aan ka gaaraysa waxay dhibaato ku tahay gobolka waxay sii kala qaybinaysaa dadka deegaanka waxaan rabaa inaan idiin sheego saakay waxaan lumay baarlamaankii baarlamaankii waxaan dhammaan waayey saabkii ama lahaa waana markiisa saxaab baan u maleynayaa wiilka ka waayo arrintaasi dhacday boqol labaatan iyo shan bay ahayd maanta boqol labaatan iyo saddex weeye gudoomiyuhu wuxuu gaaray go-aan baarlamaanka ee rawsaadkiisa in lagu shaqeeyo sidaa darteed xildhibaanadii maqnayd waxaa loo gudbiyey anshax guddiga anshaxaa loo gudbiyey wixii xeerowsaadka dhegahayo oo ciqaab ah ama casiraad casiraad ah casiraad casiraad maaya casiraada ayaa lagu qaadi doonaa anugu waxaan la jiraa go-aanka guddoon sababtu waxa weeye baarlamaankan wuxuu wakiil ka yahay shacbiga soomaaliyeed oo dhan labaatan milyan buu wakiil ka yahay duruubta dadku maraya waa ogtihin in shacbiga soomaaliyeed mushahar laga qaado allowance laga qaado sunno laga qaado oo aan la soo xaadirin ninkii ninkii ku maqan xildhibaankii ku maqan shaqo ama cudurdaar ama fasax waa meeshiisa soconaya maca waxay noqonaysaa mas-uuliyad loo ixtimaray baarlamaanka inuusan ka bixin bay noqonaysaa waxa weeye yaa waacid cid mafsad baa la yidhahdaa carabta ninka wax wacdinayo horta dadkaada wacdi baarlamaanku shaqadiisa hadduu ka bixi waayo isagaa dembila cidda marka anagu saaka sagaal sagaal subaxnimo marka ahay saddex saac subaxnimaan u haddana waa shan saac laba saac baan fadhiday waxaan qabanay male xildhibaanada yimid waa ku mahadsan yihiin waxaan idiin sheegayaa anugu guddaan shaqada kuma jiro ee xeer nadaami qolada maxaa la yidhahaa baarlamaanka nidaamyadeeda kuma jiro xildhibaan caadi aan ahay guddiga beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysigaan ku jiraa laakiin arrintan waxaan uga hadlahayaa xildhibaan mas-uuliyadda iyadu waxa weeye xaaladda dalku maraya inaanu nimaadno maalin kasta oo ku nimaadno tiro buuxda oo go'aamada iyo hawsha dalka ka qayb qaadano oo haddii alla kuu roon yahay shuruucda aan saxino oo dowladda aan la xisaabtan oo dabagalno iyo hay-adaha kale haddii intaa la samayn waayo waxaanu baaqsannay wixii aan ummadda soomaaliyeed ku ballanqaadnay oo ay noo idmatay sidaa awgeed waxaan ku raacsanahay in xeeroosaadku siduu yahay loo fuliyo xildhibaanka ma waayo waan ku saxayna lagu qaado xeer
waayahay dhegeystayaal guutaan waliba taa kaaf meeree barnaamijka kulanku warsan oo numadan simkuwa idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka akhyaaray oo ku waliba isku dibriday waana sinjeediyay ano Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka dhanka farsamada madax ku deerta waliba imaamadaahay saaxiibkeyga Maxamuud Ali Cabdullaahi inta barnaamijkan barnaamij limantar heedan kulmaana waa Cabdirashiid Rashka boyo sin ku tabasulaasiyo amaana Allah salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hundirma faylan